saas daraaddeed guddigu waxa uu isu qaybiyey kooxo toddoba xarumood sidaad la socotaan baayo ay ka dhici doontaa doorashadu sanadkan toddobadaas xarumood oo ah caasimadaha ama kumeelgaarka ama rasmiga ah ee dowlad goboleedyada ayaa xarun kasta waxaa ka howlgelahaya oo tegey saddex xubnood oo guddigan ka mid ah kooxdii u horreysay waxay baxday labayo labaatankii bishaan oo galmudug bay tagtay dhammaan toddobadii xarumood maantay waxaa ku sugan mid kasta saddex xubnood oo guddigan ka mid ah